Xadkan dhexeeya labada gobol Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe ayaa waliba dhawaan ka dagaalamay laba beelood oo walaale ah, hanaso dhexdhexaadintiisa galiya Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo weliba maamulada labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo Ra-iisul Maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Daahir oo warbaahinta la hadlaya waliba uu sheegay in la qabto doono gogol weyn oo la iska kaashan doono labada beele si loo xalliyo xaaladda.
waxaan ku sugnayn maalmahan ugu dambeeyey deegaanada hirshabeelle gobolka soo dhexay gobolka hiiraan waxaan shalayta soo gaarnay deegaanka ceelbaraf xalay iyo shalayba aan ku sugnayn maantana waxaan soo gaarnay deegaanka ceel qoryaale waxaan kulamo la samaynaynay deegaanadaas iyo khalaafyadii ka jiray iyo xaaladihii bulshadii odayaashii dhaqanka waxaan gaarnay hordhacyo kulamo arrimahaas mataqaanaa natiijooyin hordhacyo ah in dadku ay is aqbalaan in ay qolo walba ay qolo walba ay na soo dhow qolo walba ayna soo dhoweeyeen qolo walbana ay naga dhegaysteen mataqaanaa aragtideennii iyo safarkeenna siduu ahay waxaa qolo walba ay soo dhoweeyeen nabadda waxay qolo walba dhaheen waxaan diyaar u nahay wadahadal waxaan diyaar u nahay kulan waxaan diyaar u nahay inaan isla fadhiisanno walaalaha iyaga qolo walba mataqaanaa waxay soo dhoweeyeen hadalladii meeshaa ka jiray waxaan natiijooyin hordhaca aan ka gaarnay inay dadku ay mataqaanaa aqbalaan inay isla fadhiistaan dhaqankooda waxaan u ballansannahay insha allah inaan guulo ka gaarno kulamada ku xiga markaan ka dambaysa rajayna dadkan waa wada noolaa jireen waa wada deganaa jireen waa dad hal isteed waa dad hal qabiil ah waa dad soomaaliyeed waa dad ku nool deegaanka hirshabeelle degmooyinka iyo deegaanada ama labada gobolba dadka deganu waa dad taariikh soo jireena leh bidnillah alkariim shaydaanka sodhex maraayo iyo khilaafka deegaanka iyo waxaasna waa iska dhammaan doonaan waxaan rajaynaynaa mar dhow inay mataqaanaa kulan wada jir aan u qabanno oo ay iskugu imaanayaan dhaqankooda labada deegaan fadhigii labadan beelood iyo lowaaladanga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo ra-iisul wasaaraha maamulka hirshabeelle ayaa waliba aqbalaya in la iska kooya fadhi kale oo arrimoosay xalinka durowa